sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in mar walbo hay-adaha amniga ay u dhegnuglaadaan ayna sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan abaamiirta ay soo gudbiyeen xeridaalyaha ama shuruucda sidoo kale waxaan rabnaa in halkan ka caddeeno in goobaha lagu shiro oo mar kasta lagu shiro goobahaasi in ay iyagoo fasaxaysin aan la samayn karo hore noo u sheegnay marka waxaan rabnaa aan mar kasta ku celcelinaynaa in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka banaadir waa ku celinaynaa marar badan waa ku celinay ma la samayn karo waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shir kuma qabsan karto iyadoona fasax ka haysanin maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda amniga